heshiis cusub ayay dowlada federaalk la gashay dowlada turkiga kaas oo daba socda heshiisi hore oo turkiga u ogolanayay inuu babo shidaalka iyo dhaqaalaha soomaaliya kulan ay yeesheen wasiirada wasaaradaha batroolka iyo macdinta dowlada federaalk iyo turkiga ayaa lagu kala seexday heshiiskan xukuumadda ankara u ogolanaya inay dardargeliso boobka khiraadka ummada soomaaliyeed heshiiskan ayaa dhigaya in turkiga howlo sahmin iyo shidaal baaris ah uu ka sameeyo dalka soomaaliya hore ayay dowlada federaalka uu seexday turkiga inay qaadato shidaalka soomaaliya waxaana ankara loo saxiixay heshiiskan iyada oo lagu andacoonayo in badda soomaaliya laga difaacayo etoobiya hase ahaatee taas ma dhicin oo dowlada etoobiya qudheeda waxaa loo ogolaaday inay qaadato qeyb ka mid ah xebaha soomaaliya turkiga ayaa lagu tilmaamaa dowlad danaysato ah oo maslaxadeeda ay wax walba kala sarreeyaan laakiin hogaamiyaasheeda waxay isku dayaan marin habaabinta shucubta muslimiinta hase ahaatee waxaa wejigeeda dhabta ah la ogaaday wixii ka dambeeyey duulaanka yuhuudda ee marinka khaza iyadoo ka badan weysay hadal aan tallaabo la soconin